assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yahuudda ee ka wada marinka godoonsanay khaza waxaan maanta oo ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo shanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo kelmad uu jeediya afyeenka milatariga kooxda muqaamada falastiin haddabaan ku horeyna duqeymaha ciidamada maamulka yuhuudda waxay maalintii shalay ilaa subaxii horeye maanta ay duqeymo kala cayna ka geysteen magaalooyin deegaana iyo xirooyinkii dadka barakacayaasha degan yihiin warbaahinta maxalliga iyo wargeysyada kala duwan ayaana waxay daabacayaan in duqeymahaas ay ku shahiideen tobannaan ruuxoo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen goobaha ay duqeeyeen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah guri ku yaala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhawco kala duwan soo gaadheen kuwo kalood fara badan sidoo kale duqan ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan waxaa ku dhaawacmay in ka badan labaatan ruux oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo dadka bukaanada isbitaalka ku sugnaa sidoo kale waxaa isla goobtana ka geysteen ciidamada yuhuudda weerar toogasho ah oo ay ku waxyeeloobeen qaar ka mid a dadka shacabka ee halkaasi ku sugnaa guri ku yaal agagaarka suuqa ugu weyn ee magaalada khaza duqinay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiday saddex ruuxoo shacab ah halka ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen kuwo kalood fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqin aad u xoogan ka geysteen magaalada deylilbalax oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala bartamaha marinka goodoonsan ee khaza waxaana duqinta bahalnimadii halkaasi ka dhacday si gaar u abaartay dad shacab baa u sugaya gargaar bani'aadamnimo oo halkaas la sheegay inay imaanayaan waxaana goobtaasi ku sheediyay afar ruux oo shacab ah halkaay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kalood u fara badan duqeyn ka dhacday magaalada rafax ee dhacday ciribka fog ee koonfurta marinka khaza oo si gaara loogu beegsaday guri dad shacab ah degnaayeen ayaa waxaa haatan burburka dhagaxaan toostiisa laga baadigoobayaa dadka shuhaadada ah iyo kuwa dhaawacyada qaba sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn aad u xoogan ka geysteen xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga marinka khaza waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen kuwo kalood fara badan magaalada khanyunis ayay sidoo kale duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaana ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen kuwo kale duqeyntan ayaana ku soo aadaysa xilli ay ciidamada yuhuudda duqeyn ka geysteen duleedka magaaladani islamarkaana ay ku shahiideen toddobiyo toban ruux oo shacab ah guri ku yaala mandiqada misbax ee ku taala magaalada rafax duqan ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaarheen kuwo kalood u fara badan waqooyiga magaalada rafax duqeymo loo adeegsaday madaafiicda goobta ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaarheen kuwo kalood u fara badan afar ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqan aad u xoogan oo xagga cirka ah oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana sidoo kale jir dad ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan oo iminka lagu dabiibaya qaar ka mid a isbitaalada ku yaala bartamaha xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen isishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaa gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan lixdan iyo toddoba ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaarheen dad gaaraya boqol iyo lix ruux oo kale iyadoo ay xasad mudan tahay tobannaan ruux oo shuhaad ah iyo kuwo kaloo dhaawaci qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sannad kahor markii oo bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun saddex boqol toban iyo toddoba ruux halkee dhawcaduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun toddoba boqol toban iyo saddex ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo u socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddani saar xandarra u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza xasuuqa iyo gumaadka wuxushlimadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda ayaana wax iskugu jiraan kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagallah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda dagaalyahan ka tirsan guutada alqasam oo ah garabka militariga kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa weerar si aadaan loo soo qorsheeyo ku qaaday ciidamo ka tirsan saynada yuhuudda oo ku sugnaa magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza war ka soo baxay dagaalyahanada alqasaam ayaana waxaa lagu shaaciyey inay askarta maamulka yuhuudda gaarsiiyeen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxaanay dagaalyahanada muqaawadu sheegeen in weerarkani uu ahaa mid keligii dulimaha uu fuliyey mid ka mid ah dagaalyahanadooda uu halkaasi ku dilay saddex askari oo yuhuudda ka tirsan islamarkaana uu ku dhaawacay laba kale isagoona adeegsanaya mindi ilawalidyo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa iyagu qudhooda qireen inay weerarkaasi ku dhinteen saddex askari oo ciidamadooda ka tirsan halka ay dhaawacmeen laba kale sidoo kale weerar qarax ah ayaa waxuu ka dhacay xarun ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala magaalada beytxanuun ee dhacda marinka khaza waxaana halkaasi ku dhintay saddex askari oo yuhuudda ka tirsan halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kaleedu fara badan sida laga soo xiiganaya idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda weerarkani ka dhacay waqooyiga marinka khaza ay ku dhinteen askarta maamulka yuhuudda ayaa waxaa ka mid ah dadka halkaasi lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan milatariga saynada yuhuudda islamarkaana ah hogaamiyaha guutada gafiir sidoo kale weerar ka dhacay waqooyiga daanta galbeed ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ee halkaasi duulaanka ku soo qaaday gaari gaashaaman noociisana uu yahay mikraaf islamarkaana ay wateen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda kuna socdaalayay xerada nuseyraad ee dhacda bartamaha marinka khaza ayaa waxay dagaalyahanada muqaamadu la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ee lidka taangiyada waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari gaarigaas la socotay sidoo kale waxay dagaalyahanada muqaamada ee weerar aad u xoogan ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala deegaanka tawaami ee ku yaala waqooyiga xerada jabaaliyaah waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale weerar dhabagal ah ayaa waxay dagaalyahanada muqaamadu u dhigeen kolonyo gaadiidda oo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaasuu ku socdaalayay xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza weerarkan ayaana waxay ciidamada wax iskacaabiinta ugu suura gashay inay ku gubaan gaari mekraaf ah iyagoona halkaasi waxyeelaada ku gaarsiiyey ciidamada yuhuudda weerar khansi ama shisha ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay askari ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa waddada abulcaysha ee xerada jabaaliyaah isla waddadani waxay kooxda muqaamada falastiiniyiinta ku qarxiyeen gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan saynada yuhuudda waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ugu dambayntii afyeenka guutada alkhasaam oo ah garabka milatari ee kooxda muqaamada falastiin abu cubaydah ayaa jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah taasoo lagu baahiyey bartay telegaramka ku leeyihiin kooxda waxaanuu kelmaddan kaga hadlayaa xaaladda guud ee ciidamada yuhuudiya ku sugan waqooyiga marinka khaza iyo laystayaasha yuhuudiya ku jira gacantooda isagoona tilmaamay in taliska gumaystaha yuhuudda uu qaranayo xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin ciidamada loo wakiishtay goodoominta muslimiinta ku dhaqan waqooyiga marinka khaza isagoona sheegay inay wajahayaan dagaallo dhiigbixin ah oo kaga imaanaya dhanka dhallinyarada isku xilsaaray difaaca dhulkooda iyo dadkooda waxaanuu intaasii raaciyey in go'doominta ku dhisan gaajisiinta iyo gumaadka ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan waqooyiga ay keliya wajahayaan dadka rayidka ee abriyada ah abuu cubayda afyaanka garabka militari alkhasaam ayaa wuxuu sidoo kale ammaanay geesiyaasha dagaalyahanadooda ee jilbaha u aastay siday u naafeen lahaayeen ciidamada duulaanka gardarada ku soo qaaday dadkooda waxaana uu sheegay inay tusaale u yihiin cid kasta oo doonaysa inay iska dulqaado gumaysiga abuu cubayda ayaa wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday lahaystayaasha yuhuudda iyo masiirkooda waxaana uu sheegay in ciidamada yuhuudda ay gacmahooda ku baabiinayaan maxaabiista iyagoona weeraro iyo duqaymo aan laga fiirsan ku garaacayo deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsani khaza waxayna marar badan shaaca ka qaadeen dagaalyahanada alkhasaam inay dhinteen qaar badan oo ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee ku jira gacantooda kadib duqaymo xagga cirka ah oo ay la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda kelmaddan cusub ee uu jeediyey abuu cubayda ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay ciidamada wax iskacabinta falastiiniyiinta ee sii dardargeliyeen howlgalladooda ayna fagaaraha dagaalka la yimaadeen xeelado cusub oo cadowga dhiigbax daran u geysatay howlgallada nawciga ay fulinayaan ayana waxay iskugu jiraan weeraro mindiyeen ah oo uu fulinayay geesi ka tirsan dagaalyahanadooda weeraro toos ah oo xubno ka tirsan guutada alkhasaam ay ku qaadayaan guri ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda camaliyaadna furlimaha uu furinaya geesi ka tirsan ragga istirshaadiyiinta ee kooxda kamayno iyo duqaymo lagu garaacayo saldhigyadooda waxaana ciidamada yuhuudda weeraradaasi ku gaaray khasaare midkii ugu darna ay abid la kulmaan iyagoona waaye askar tira badan oo milatarigooda ka tirsan kuwa kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaanuu fashil ku yimaaday sirdoonkooda midka gudaha iyo midka dibadda intaba tan iyo markii ay ciidamada yuhuudda duulaanka gardarada ku soo qaadeen waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza lixdii bishii oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya labada kun afariyo labaatanka ay halkaasi ku waayeen ka badan afartan askari waana tirada iyagu qirteen oo ay baahiyeen warbaahinadooda balse xaqiiqada ayaa mid intaa ka badan maadaama iyaguba maalin walba la kulmayaan weeraro hor leh